maalmooyin danbey dadka magaalada baydhabo haya suubiyay dalxiis goobasha duume oo baydhabo banaansha ah wayniyo unbahaayana iniyo waqtiyo qurux badan iyo sawiro xusuusayo ha kala galaan asxaabtiyo maadaama meelo la seedawi ayn goobo eedun qurux badan goobo dadka dalxiiska siiba dhallinyaradiiyo un dalxiis seedeen wayba ku mid aha goobo kubasan magaalada taasi oo suurtageliyda amniga wayna meelasaytiyo ha ka qaadayana waqtiyo qurux badan sida dadka dalxiisyaalka ayu sheegeen qaar ku mida bulshada dalxiiseedasa goobo qurxoon oo kiyaala duleedka baydhabo gaar ahaana dhiniga maanyafuulka iyo waybayo eedan la cajabeeno quruxda deegaanka waynayo sheegana in inta badan meelasayti galab walbiyo un dalxiiseedayaan walaahi kuley arantun mayba waa langweyweba aragahaye tan camalna mayba cadeen in itaa amnigi iyo ninibada magaalada taala geekameybawaa meelun hadunahan dalxiis tagahayna maanyafuulki hataa me maanyafuulki geesa ku jart beer maanyafuulki gees ku jartu waa meel qurux badan oo lahan dalxiis taga dhalinyaradana meybwa hajiidatiyo intun dhalinyarada aragayta meelun iska koyta soo jiidashada meelun hajiidati iyo amni sheeka koyan waba amni in lahaada fadna wallaahi horta dhalinyarada reer koonfur galbeed dhalinyaro horta soomaali maxamed nuulb iyo roogan khaasatan dhalinyarada reer koonfur galbeed ma erfaday dalka kiikayn yan baahan dalka kiikayn wal badan oona hada wadamo kale hobna seen hataa unku helaan dalka kiikayn una ku helaano jaraan ixtiraamka qadarinta hooba yacni dhanka dhaqaalaha leere dhan walba mayba dalka kiikayna iyo edninka baahan beerafaday dalka kiikayna iskula shaqaynoy horumarka dalkaana ku shaqaynoy isgarab surugnoy isjeelaynoy dowladdaanana la shaqaynoy wallaahi ni horta maasha allah meel oo mayba mayninka dhigantaa dhalinyar ahaan waa ciidan ka faraxsagna maadaama magaalada dareema korta macnaa mayba stress badan dadka haaye laakiin meeloon oo kale banaanku hata maa ma ogaan maadaama un hata meelal ciidan qurux badanoo agaaran una koyna mayba ciidan ka faraxsagna meel anta kumida macnaa magaalon jarta maa mislahayn unaat geeka madi una koyna waa mayba de waa magaalo kale adduun kale koyne duntaasba mamining ata de waa farxad hindho may markaasta ma roonyen de agaarka de dadka idoo ka jaraan mayba lahade macnaa meelon hayahan dal hiistago waan iidan faraxsagna wadankan oo barwaaqada ee nibida ah waan ka faraxsagna intii arlaadinayan hani boogato miilolka dalxiisa dhalinyarada ruugda iyadadan faraxsagna waan hadhow maasha allah wallaahi dhuulo hadiiba amni bahal yaa markaas laga dalxiisa koro walaan kuwiin oo laka dalxiisawna na ammaan waay marba haddii ammaanba jarna may dalxiisa lahayna geedka may barahayte beerta ilaa iyo gedaal dhalinyarada meel walba isla fadhiyaan oo isku wada baashalahayaan taasna may baningata farxadda iyo dhalinyarada oo dagaalamahay oo deegaanshu amni ka dhikadeen oo sina isla shaqeeyaan way balena hor iyo socda iska duumnada oo dhalinyarada iyo ciidamada isku duumyigna waa iyada muhiimigata mar walba balena hor in socod wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim awalan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu eed yeedanka faraxsina geedka dalxiiskun quruxda badan oon koyni baydhow banaanshe alxamdulilah ilaagina suurtageliya maxadan suganaati dad badana walaalaga inteen geegla dalxiisa oo dad badan oonan kasaaneen ku dhexbarada taseytiyadeedan ka faraxsanaa barakaatu ninaana dalxiis geeka baydhow maanyafuulkan dalxiisan kabaa wadankay amni ee sugni maasha allah eed iyadan ka faraxsana ani walaanyogay cambalyo maasha allah ni horta eed iyadan ka faraxsana markiin ka horeyta horta banaanka mooda waay oo magaalada magaalada banaanshaha baxo niw magaalada yaa mayba hondho si geed aan jegin leen fiiraan hondho aan intaan kale aan jegin marka geeg way roogay meel darheys eed qurux badan oo nurle agaarsho aragtiyaabas may lahaa dhalinyarada magaalada ay lanka jarnay meelaas busay siinga daneen magaalada banaanshaha baxay darheys aan kooda laa meelan geegana eed way la raaysahay injidid wallahi dhalinyarada ma raayaan arfaday hadda wadanka amni waaye magaalada banaansha meelada geeg may roognay magaalada tumishan kilomitir an jart marka sisan argaytan dhalinyaro badan may la raaysan darheys kooyan dhulka iida dooganle iidan qurux badanya meerafadayahin arkooy magaalada banaansha bohoyahay daraysoerfaday idoo ilanka jarnay goobtun oo maalmoga ingdambiyey xiiseeyaan dhalinyarada iyo dadka jeel dalxiiska iyo ee goob beer e oo yeele doog iyo weliba dhir qurxoon taasayti oo galbogay iyo ansii dheertaa seedhiyowka iliida iyo weliba geedo timirta oo si cajiibelan abuuri